أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii xabad joojinta ee kala dhexeeyey iiraan xukuumadda riddada maali ayaa weerar dad shacaba ay ku laysay ka fulisay deegaano ka tirsanaa dalkaasi howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa tartan rimaayaha u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayadaas kulan looga hadlayay horumarinta magaalada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dhex maray dhallinyarada degmadaas ardayda mu'asasada alxigma ee faraceeda deegaanka el cansaar ee wilaayadda islaamiga bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta mu'asasada deegaankaas sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan qaybtii labaad warbixinno ku aadan degmada biicadde ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duurnimo ugu door koronaayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan madaxweynaha dowladda silmiyadda maraykanka ayaa sheegay inuu gebi ahaanba burburay heshiiskii xabad joojinta ee kala dhexeeyey iiraan ilyas cabdulaahi ayaanu ka wareysanay umuurihii ugu dambeeyey ee warka kasoo baxay maraykanka bismillaah waad mahadsantahay nuur waxaa tan iyo xalay een, gudaha iiraan iyo saldhigyada maraykanka ee bariga dhexeba ay labada jaanib la kulmayaan weeraro xooggan oo ay isdhaafsanayaan dowladaha maraykanka iyo iiraan waxay waxaan oo idil wada dhacayaan kadib heshiis is-afgarad ah oo ay gaareen labadan xukuumadood shan iyo tobankii bishii juun ee lasoo dhaafay ugu horreyntii een, dowladda maraykanka ayaa ahayd midii ugu horreysay ee weerarada ku qaaday dhanka iiraan iyadoo xukuumadda washington ay ku andacotay xilligaas in ay ka jawaabayso weeraro ay dowladda iiraan ku beegsatay maraakiib ganacsi oo ka gudbaysay marbiyoodka hormus markii ay weerarada maraykanka ku xoogaysteen gudaha dalka iiraan islamarkaana ay xukuumadda washington beegsatay tobannaan bartilmaameed waxay tehraan dhankeeda iyaduna qaaday weeraro ay kaga jawaab celinaysa in falalkan maraykanka uu ka geysanaya gudaha waddanka iiraan waxay islamarkiiba een sawaariikh iyo diyaarado aan duulyo lahayn ku garaacday saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe gaar ahaan kuwa kuweyt iyo baxrayn waxaa inta badan shaashadaha warbaahinta tan iyo xalay ka soo muuqanaya saldhigyada maraykanka iyo goobo kale oo milatari oo olol xooggan uu ka baxayo kuwaas oo la kulmay diyaaradaha keligood isqarxiye ee iiraan iyo gantaalada baalistiga ah ee iiraan iiraan markii labada dhinac ay sidan fooda isku dareen waxay dhankeeda sheegtay in ay ka go'an tahay in ay ballaadhiso weeraradeeda ka dhanka ah saldhigyada maraykanka ee gobolka iyo dhammaan masaalixda kale ee xukuumadda washington ee gacanteedu ay gaari karaan een ma jirin dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda ilaa hadda waxyeello gaartay oo weeraradu keliya waxay ku kooban yihiin labadan jaanib een arrinta waxaa sii kulleeya waxay tahay mar madaxweynaha maraykanka donald trump wax laga weydiiyey een xaaladda waqti xaadirkan taagan iyadoo warbaahintu ay weydiisay su'aal lahayd miyuu burburay is-afgaradkii idiin dhex yaalay idinka iyo iiraan markaas oo uu trump isagoo ku sugan een gudaha ankara si uu kaga qaybgala shir madaxeedka nato uu ku jawaabay hadal u muuqday in uu burburay heshiiskii ka dhexeeyey iyaga iyo iiraan waxuuna yidhi tani waxay u muuqataa su'aal xiise leh waxaana filayaa in uu dhammaaday heshiiskaasi isagoona hadalkiisa ku sii daray in marnaba uusan xiise u qabin mar kale in uu wadahadal la yeesho dowladda iiraan isla intii ankara uu ku sugnaa een waxay warbaahintu sidoo kale soo tabinaysay isaga iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo wada taagan waxaana erdogan ka dhawaajiyey in si aad ah uu u doonayo in uu maraykanka kala qayb qaato nadiifinta uu doonayo in uu ku sameeyo miinooyinka ku jira een gunta hoose ee marbiyoodka hormus taasoo muujinaysa sida turkigu markan uu u doonayo in maraykanka uu xaaladan kala qayb qaato si keliya uu u helo diyaaradaha een f soddon iyo shan oo xukuumadda ankara ay si aad ah u doonaysay sannadihii dambe xukuumadaha baxrayn iyo kuweyt ayaa een, soo saaray war-saxaafadeedyo kala duwan oo ay ku cambaareenayaan wixii iiraan ay ka geysatay een, gudaha waddankaas tan iyo xalay balse taasi xukuumadda teheraan dheg jalaq uma aysan siin oo weeraradii ayaa socday ilaa wakhti dambe soo labakaclaynta ay durbadiiba xiisadda soo labakaclaysay waxay dhanka kale saameyn xoogan ay durbadiiba ku samaysay qiimaha saliidda caalamka boqolkiiba shan ayana sare u kacday sida ay soo tabinayso wakaaladda wararka ee a f b oo soo xiganaysa jawaanib kala duwan waxay dabcan xiisaddu markan u muuqataa in ay ka kulushahay sidii hore xarunta khaatimul ambiya ee iiraan ayaana soo saartay in meel kasta oo laga taageero tallaabooyinka milatari ee maraykanka ay iiraan u noqon doonaan bartilmaameed sharci ah ciidankeeduna ay ku beegsan doonaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay dabcan hadalkan uu u muuqdaa in xitaa saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe ay xaaladdu ka sii tallaabi doonto oo iiraan markan ay beegsan doonto goobo kale oo muhiim ah oo ay u aragta bartilmaameed gunaanadkii labada dhinac iyo khasaaraha ay isgaarsiiyeen ilaa hadda ma jiro tiro rasmi ah oo soo baxday balse goobaha la beegsaday marka laga hadlayo iiraan oo kale waxay sheegtay in ay beegsatay in ka badan siddeetan xarumood iyo saldhigyo milatari oo maraykanka uu ku leeyahay baxrayn iyo kuweyt dhanka maraykanka marka laga hadlayana taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee senticom ayaa isagana waxa uu sheegay in ay beegsadeen iyaguna in ka badan siddeetan bartilmaameed oo gudaha iiraan dhaca sheegashada labadan dhinac ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya waana mid ku kooban iyaga oo keliya saddex iyo labaatan maalmood kadibna waxay xiisaddu markan u muuqataa in mar kale ay dib u soo karaar qaadatay wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga ayaase ku maqli doontaan wixii xogaa ah ee soo kordha waad madsantahay nuur mar kale xukuumadda ridada maali ayaa weerar dad shacbaha ay kulaysay ka fulisay deegaano ka tirsanaa dalkaasi sida uu ku warramayo camaar cabdiqaadir xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada jihaadiga ahi ka socda waddanka maali ee dhaca galbeedka qaaradda afrika islamarkaana mujaahidiintu ay taqadum ballaaran ka samaynayaan magaalooyin waaweyn oo dalka ka tirsan magaalooyin waaweyn oo dalka ka tirsan ayay xukuumadda riddada ahi dalkaasi ka jirta ka argoosanaysaa dadka rayidka ah habeennimadii talaadada ee lasoo dhaafay ayay ciidanka maali diyaarado daroonisa nooca isqarxiyaha ku weerareen goobo ganacsi oo ku yaala tuulooyin ka tirsan gobolka kaydal weerarkaasi ayaa sababay dhimashada toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex kale waxaa sidoo kale mu'asasada azallaaqa hay faafisay sawirrada goobaha ganacsi ee la beegsaday oo gubanaya iyadoo ay ku khasaareen hanti fara badan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysay weerarkan iyadoo ku tilmaantay mid fulaynimo mar kasta oo xukuumadda militari ee ka jirta maali ay dareento culaysyo kaga imaanaya kooxaha hubaysan ee dalka ka jira ayay ku kacdaa xasuuq ka dhanna dadka abriyada ah waxaana bilihii iyo maalmihii lasoo dhaafay la diiwaan geliyey tobanaan dhacdooyin ah oo kuwaan la mid ah waad mahadsantahay camaar howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar madaafiica ku qaadeen firiisimaha maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada xaradheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana jira khasaa'ir soo gaaray murtadiinta wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa tartan rimaayaha u qabatay odayaasha dhaqanka wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan eegaya magaalada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa dhowaan wilaayada gobolku ay ku qabatay tartan rimaayo ah oo ay ka qaybgelayeen hoggaanka dhaqanka wilaayada gobolka kaas oo ujeedkiisu ahaa horumarinta xirfadda toogta iyo in odayaashu ay noqon karaan ciidan diyaarsan marka loo baahdana ay buuxin karaan furimaha dagaalka intii uu socday tartankan waxay tartamayaashu ku tartamayeen bartilmaameedyo loo sii diyaariyey si waafaqsan xeerka tartanka halka garsoorayaashuna ay isha ku hayeen boorarka toogta si tartamayaashu ay u helaan cadaalad lagu kalsoonaan karo marka laga soo tago odayaasha dhaqanka ee tartanka loo qabtay waxaa sidoo kale fagaaraha goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh maxamed balli iyo doctor xanafi bismillahi raxmaan raxiim aadaan u faraxsana runtii inaan ka qayb qaadanno rimaayada oo sunna nabigeena ka sugnata calayhi salaatu wasalaam in la muraajiciyo oo marwal laga warqabo dadkana waa ku baraaruujinaynaa waa dhaqan fiican waa caado fiican waa waxaan rabnaa ilmaheena iyo awlaaddeena ku barbaadino waa soo dhaweynaa insha alla taala guulna waan rajeynaa insha alla tacaala
aad jazaaka allahu khayran insha allahu waa gelaynaa insha allah rimaayada waana min addiin weeyaan nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh waali wasalam alaa ina alquwata aramyu een xoogga lagu sheegaya waa ganida weeyaan xadiidkii labaad uu ahaa gana een waxaa weeyaan reer bani ismaaciil awlaadiisay insha allah waa gelaynaa ilaa idankiina cadowga saan u gelayno een ayaanu ku baranaynaa ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala een guulla waa rajeynaa insha allah muddo dabrid ah kadib ugu dambayn weliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka iyo cidda kaalinta koowaad gashay ilaahay baa ku mahadsan raggi waa dadaaleen dhammaantooda waa wada guuraysteen allaahu akbar raggi laakiin haddii la tartamo waa la kala harayaa taas culeys ma leh haddii la orda ma og tahay orodka waa la kala dheeraya nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha way tartameen waa kala dheerayeen culays ma leh jazaakum allahu khayran kaalinta koowaad boqolkiiba boqol waxaa keenay suldaan cabdiweli allahu akbar kaalinta labaad kaalinta labaad ayagana kama gaabineen laakiin wax yar laba qof baa isla gashay suldaan maxamed arb iyo maalim maxamed duuba suldaan cabdiweli madoobe yarow suldaanka beesha sade ee kaalinta koowaad ka galay tartankii rimaayada ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka ayaa guusha kadib hadlay allaahu akbar allahu akbar ilaaha ku mahadsan dhammaanna quwada waa guulaysteen anigana lambar kow waan u qaaday aad baan u faraxsanah boqolkiiba boqol aad baan u faraxsanah insha allahu tacaala salaadiinta waxaan leeyahay dadaala oo ramiga ha la barto oo ha la baxo galab walba waxaa weeye ninkiiba soddon xaba intuu qaato magaalada bannaankeeda ramigaa barto jazaak allahu sanad dambena waa la tartami doonaaye niman soo giijiye wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa marar kala duwan tartan noocan oo kale ah u qabatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka waana qayb ka mid ah noolaynta sunnada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري mahadsanid bukhaari kulan uga hadlayey horumarinta magaalada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dhex maray dhallinyarada degmadaasi cismaan axmed duubow ayaa tafaasiisha warkan haya dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada waana xoogga ugu weyn ee lagu dhiso diinta dalka iyo dadka haddii la mideeyo lana hoggaamiyo waxa ay door muuqda ka qaadan karaan horumarka bulshada nabadeenta waxbarashada iyo ilaalinta qayimka bulshada iyadoo laga duulayo muhiimaddaasi waxaa degmada bu'aale lagu qabtay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee dhallinyarada ku nool magaaladaasi kaas oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada intii uu socday kulanka ayaa looga dhawaaqay furitaanka xafiiska dhallinyarada ee degmada bu'aale kaas oo loogu talagalay in uu noqdo xarun midaysa dhallinyarada islamarkaana lagu abaabulo barnaamijyada horumarineed iyo howlaha bulshada anfacaya guddoomiyaha dhallinyarada oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhallinyaradu yihiin awoodda ugu muhiimsan ee bulshada waxaan bogaadinaynaa dhammaan dhallinyarada ka soo qayb qaadatay kulankan iyo shirkan iyo xafladdan qiimaha badan leh kaasi oo muhiimaddiisu ay tahay in aan gacmahaas qabsano soo diyaan looma inaas qabsan waxaan nahay xoogga maanta iyo weliba hoggaanka berito maanta waxaan nahay dhallinyaradii waddanka berina waxaan nahay hoggaamiyaashii dalka hoggaamin lahaa ayaan nahay ummadda waa inaan ugu faa'iidaynaa xoogginagi ummadda waa inaan ugu faa'iidaynaa caqliganagi ummadda waa inaan ugu faa'iidaynaa maalkanagi waa in aan isku duubnaana soo inaan isku duubnaana maaha waxaan rabnaa in aan ka qayb qaadano dhismaha dalkanagi soo saas maaha annaga wax walboo dad lagu tijaabin kara soomaali maanta waa lagu tijaabiyey ummad lagu kala goyn kara waan lagu sameeyey annaga waxaan rabnaa dhallinyaro maadaama aan nahay inaan hadda ka baxno waxyaalahaas aan soo kabsano dalkanagii aan dhisno diintanagii aan xoojino ummaddanadii aan wax u qabano soo diyaar loomaha waxaa xusid mudan oo wax la bogaadiyana ah dhallinyarada aan ugu tagnay maanta degmada bu'aale ee ina hor fadhiya ee wakhtigoodii noo soo huray ee nala qaatay kulamo iyo shirar iyo fadhiyo kala duwan kulan qanacsan in ay dhallinyarnimo ahaan isugu duubnaadaan ay dadkoodin wax u qabtaan iyagana is caawiyaan soo ceeb inagu ma aha nin dhallinyaro annaga naga mid ah annagoo maanta intaanu qof gaarayno inuu shaqo la'aan ahaado soo ceeb maaha shaqada gacantiinay ku jirtaa qaar ka mid ah dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa iyaguna ka hadlay madasha iyaga oo sidoo kale fariin u diray dhallinyarada qaybaheeda kala duwan qof muslin ah oo habeenkii wax aan cunin oo gurigeen dhinaciisa jiifo oo anagan dhallinyarada annaha shan dhallinyarada isku tagto milaashi siti qofkaas baahidii way kaafisaa aan noqonno dad isku tashti oo aan mulmuli dhexdeena soo geli karin waa inaa anaga aan isqabannaa waa inaa anaga iswaaninaa qofka qof kale oo walaalkiisa waa inuu isqabtaa hadduu maanta qof soo cawaado ama qof dhiig u baahan yahay ama qof duruufo haysata ama qof guur la-aan ay boqol door ugu dhiman tahay ama hal door ugu dhiman tahay xafiiska u imaanaa wuxuu leeyahay dhibaatadaas ay haysata haliga xaliya waa la diiwaangelinayaa dhibaatadaa la soo arkaa qofkii baahidiis waa la xalinaa qof kastoo dhallinyaro ah in shaqo abuur loo sameeyo tartamo dhallinyarada in loo qabto in koorsooyin kala duwan dhallinyarada loo qabto ikhwaanii si buuxda waddankeena waxaa ugu qabsanno si buuxda aan gacmaha isku qabsanno si buuxda ilahi subxana wataala aan u dhowaanno waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa marka ugu horrayso waxaan la hadlayaa oon fariin halkan rabaa inaan ugu gudbiyo dhallinyarada muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku rafaasan ee ku dhibaataysan qurba waxaan leeyahay dalkiina idiin baahan dadkiina idiin baahan diintiina idiin baahan waxaan idin leenahay kusoo dhowaada gacmo furan waxaan idin leenahay waxaan nahay dhallinyaradii muslimiinta ah ee bariga afrika u taagneed inay dhallinyarada muslimiinta dhan hal meel iskugu keento waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba iga maqlays doonto ku soo xirma xafiiska dhallinyarada nabadoonnadii iyo waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalka ay dhallinyaradu muujiyeen waxayna ku dhiirigeliyeen dhallinyarada soomaaliyeed inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda maanta arrimaha intaan u fidhina oo noo keeneen dadka walaalaha muslimiinta ah aad iyo aad ayaa u soo dhowaynaynaa markay annaga nahay nabadoonnadii degmada bu'aale waa ku faraxsannahay hadda maanta waxaa u fidhinaa markii dalka islaamka diinta isla qaatay diinta lagu dhaqmay in walaalaha muslimiinta waxay noo keeneen in la madeeyay dhallinyarada dadkii noo keenay oo barnaamijkan oo ku soo dadaali ajar iyo sanaad allax ka siiyo annagana waa leenahay waa ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waxaan ku tashanaynaa dhallinyaroy inaan waxbaranno waxbarashada baxayno aan dhista madarasooyinka midka baahan aan u kaalmayno midka aroosa aan kaalmayno tani ma ahan tallaabadii ugu horraysay ee guddiga dhallinyarada maadaama ay hore xafiisa dhallinyaro ugu furteen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo xilligan si heer sarah u wada howlihiisa shaqo islamarkaana noqday xarun ay dhallinyaradu ku midoobaan kuna abaabulaan howlaha horumarineed ee wax looga qabanayo dadka tabaalaysan ee garab qabashada u baahan ee ku nool degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana la filayaa xarunta labaad ee dhallinyaradu ay ka furteen degmada bu'aale inay noqoto mid waxqabad leh islamarkaana looga adeego bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid cismaan ardayda mu'asasada alxigma furxeeda deegaanka elansaar ee wilaayada islaamiga bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta mu'asasada degmadaasi cabdiqani maxmed ayaa sii amaqaaday warbixintan bandhigan oo ardayda mu'asasada alxigma ay kusoo bandhigeen aqoontooda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madarasada ee deegaanka ceelansaar kadib booqasho aynu ku gaarnay xarunta boqolaal arday ah oo xirfado kala duwan baranaya ayaa ku xihan xarunta waxaa ka mid ah kuwa baranaya caafimaadka harqaanka iyo sidoo kale qeybta carruurta oo iyagana la baraya qoraalka iyo akhriska xarunta waxaa muddadii ay howlgalaysay soo saartay tobannaan arday ah oo qaarkood xirfadooda ku anfacaya bulshada deegaanka sida qaar bartay caafimaadka oo hadda ka howlgala xarumaha caafimaadka iyo kuwa bartay tolidda dharka dumarka ah kuna shaqaysanaya qaar ka mid ah ardaydii aanu kula kulannay xarunta mu'asasada alxigma ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah aqoontii ay xambaareen bismillaahi raxmaan raxiim anoo ku mid ah gabro ka nool deegaanka ceelansaar oo ku qalanjibiyey mucasasatu alxigma dufcidii koowaad alxamdulilah ilaahay kama hadsan walbadan ha fahagnay alxamdulilah caafimaadka bulshada maybaangaya aroodia qii muhiim ayakay ilaahayna kama hadsan hatageega alxamdulilah sidii awal meeheyni walbadanga maylaraa isya fahagni walbadanga bilaawo korna uduro maylaraa isi shalciyin qaabkii walan duro lahaa walwelbuwana na bari ilaahay mahadlay alxamdulilah muslimiinta maybalena miilwelbiyo roowaan walaan gaaladan iyona lakadawa oradahay owal wiingna lanka baradaana mae meelo islaamka ruwan meylaraa isfaa'iido badan ayaala marka hay ku faa'iidaysado ilaana mu'asasatu alxigma wakhaasatan qaybta caafimaadka bismillaah anigoo magaca ku balaa faadima musdaaf anigoo ku socda muasasatu alxikma gaar ahaan qaybta caafimaadka mayla ka faa'iidnay waxyaabo badan cudurro shisha leh madikowana garaani walma kasaan haddii ilaahay mahad leh maybalana dadka oo aasaasi alxamdulilaah maasha allah jazaakum allahu khayra How are you, my friend? I'm fine, my friend, and you? I'm fine, my friend. Start me or start you? Start me. What is your name? My name is Ikran Abdullah Maalin, and you? My name is Hamdi Al Hussein. Where do you live? I live in Bokol, especially in Wajid Disre. With whom do you live? I live with my parents and my family. How old are you? I'm 17 years old. Why are you standing in front of me? I want to make conversation with me. Can you speak English well? Yes, I can speak English well.
maybaa ka tirsanayna iibka yaraanta dibirooda dhikadaani alxamdulilah walbaba ka faayidni abbaayada jilbaaga tolaan saakooyinka tolaan faashonka saakayaal dirayaalka tolaan walbada ha ka faayidni ha ku faa'iidaysani alxamdulilah libiroo gidaanti wal walba ha kuku faagni
Sayfilisku waa cudur ka mid ah cudurrada galmada laga kala qaado. Calaamadihiisa ugu horeeyaan waa boog sida nabarka oo kale ah ulcer, nabarkaas oo lagu arki karo cawrada ragga iyo dumarka. Genitalis Haweenka wuxuu uga soo baxaa in the vagina, mana la ogaan karo waayo wuxuu qofka jirkiisa ku qarsoonaan karaa muddo sagaal iyo sagaashan maalmood ah, waana nabar aan xanuun lahayn wuxuuna ka mid yahay cudurrada halista ah.
ugu dambeyn maamulaha xarunta alxigma sidoo kalena ah maamulka madarasada abubakar sidiiq dugsiga hoose ee dhexe ee magaalada ceel ansaar ayaa ka warbixiyey guud ahaan ardayda wax ka barata xarunta iyo dadaalka reer ceel ansaar ay gelinayaan sare u qaadidda aqoontooda diineed iyo mid amaadi mayba fadaha ee hoob ilaahi riniyaan holyar ku warbi madarasada abubakar sidiiq oo ka taala magaalada al ansaar madarasadaasay noole buu ahaa madaraso oo ka kooban dugsiga hoose dhexe oo ka baradayaan arday badan dhaxdii wal ku baradayaan qeybooyin shashal dugun mayba ka dhafurnaha muasasada alxikma madarasadaasay meel ka baraday maadooyin farac badan oo maadi i diini in iska dhajaran alxikma ayaan meel ka baraday luuqadooyinka iyo xirfadooyinka marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka maxdayaan oo nin suurta geli barnaamijkaasi dhammaantis reereel ansaar yoona ilaahay mahadle ka buraarageen walbarashada sidii horma eh eedii eed aan dana ahaayan sanadadan dambe meeg malaya siciniyoona magaalada nuursha horansiyaadahay may ku dareemaysaa madarasada haddii aad aragta alxamdulilah arday oo meeha kaxarooda see ku dhowaad saddex boqol ah qeybooyin shashal dugun tusaale ahaan alxikma haddii leera qeybtii hor dad oo afartan camal ay ku qalan jibi dufcadii kood dufcadii lama siyeetuman ku qalan jibiydii dufcadii saddexaad markan meeg malees aynihaani hor saameyntii oo eed aan ku dheerta may waalay hata rawdo yaa diiwaangelyahayn rawdadaasay walaalayaal sedde maalamood gudaajooya meel ku diiwaangeliyay boqol iyo labaatan arday oo cusub markan yaadan may ka tusiyaasi haa magaalada horumarka iyo meel dhexraas inshaada ilaahay mahadle hiigsadahayta oo xawligiiya ka socota iyo meel dhexraas yaan higsaasa dugsigana iskuulkana guud ahaan may ka kooban yahaa dugsi hoose dhexe ka koobanyi fasal koowaad lamaad saddexaad afaraad shanaad ilaa lixaada dhikadahaan usuun arday oo may dhikadahayta aada ku dhowaad boqol iyo soddon arday ee dhikadahayt iskuulka guud ahaan oo dugsiga hoose dhexe ah alxikmana qeybooyin shashal duwan rawdad amal may dhikadahayta haa boqol iyo siyeetun arday amala dhikadahayta wali dufcadii hore qalanjibi iyo wali hatilaqowda haddii iska dardara marka tacliimul kibaar dadweynaas ku jaran oo xargaan baradahay dad caafimaad baradow gabdhooyin cilaan baradow marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka mahadsan kabacda maktabkii tarbiyadii tacliinta oo nin suurtageli barnaamijkaasi iyo meel rahayso ka mahadsan alxigma oo in ka badan saddex farac ku leh wilaayada bokool ayaa ka mid noqotay madaarista ugu firfircoon ee ka howlgasha wilaayada waxaana xusid mudan in labadii sano ee ina dhaaftay deegaanada wilaayada ay kusoo kordheen dad isugu jira dhallinyaro iyo waalidiin oo bartay xirfado muhiim ah haatan waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad warbixin ku aadan degmada biicadde ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waxaa goobtaasi gaaray islamarkaana warbixintan kasoo diyaariyey faysal mahad soomaali
قلوبنا بأرواحنا نفدي
فديسنا كان انا هي ضحين ويوكا وداوي حنظر بلا هي داوي
magaalo kastana waxay leedahay meel ay nolosheeda ka bilaabato subax kasta biya cadde maanta waa suuqeeda weli waa aroor hore laakiin magaalada durba way toostay ganacsatadu waxay kala furayaan albaabada dukaamadooda beeralaydu waxay soo rarayaan qudaartii ay goosteen iyo dalagii kala duwanaa ee beerahooda xoolodhaqataduna waxay soo quminayaan xoolaha ay doonayaan in maanta lagu kala iibsado suuqa toddobaad kasta maanta oo kale biya cadde waxay martigelisaa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee wilaayada shabeellada dhexe dadka deegaankuna waxay ugu yeeraan suuqa toddobaadlaha maalintaasi magaaladu ma aha oo keliya meel ay ku nool yihiin dadkii degganaa waxay isu beddeshaa xarun ay isugu yimaadaan kumanaan qof ah oo ka kala yimaada tuulooyin degmooyin iyo sidoo kale gobollada dariska waxaa waaye suuqa hadda la joogo waxaa waa biriga biyacadda waaye ayaankiisa waaye aye marka waxaa waaye xaaladiisana waa iska fiican tahay jawigiisa waa fadhaa biriga hadda saaka waxaa nugu ballowda qabowga roobkaa nugu ballowda waa fiican yahay biriga waa sida loo rabo waaye jawiga waa degan yahay waran qiyaas xoolaha maalinkan oo kale la kala gado waa fiican yahay maalinkan oo la kala gado eriga waxaa waaye hadda maalinta ugu fiicnad waa caasaamanka gooniya loo gadaa eriga oo hilibka gooniya loo gadaa idaha gooniya loo gadaa dadka waxaa waaye caadi u birigatan uu ilaa afgooy dhulkaas balcad waa laga yimaadaa joori waa laga yimaadaa dadkan kalena naxamare ka yimaadeen ilaa mahadnay dhaafeed xataa qaara ka jooga meeshan marka waddanka waa ballaaran yahay haye qiimaha oo kale tusaale oo kale qiimaha neefka birmada oo kale maxaa la siiyaa neefka buuran neefka buuran waxaa la gadaa boqol soddon boqol konton boqol lixdan saas waaye oo arcadka ircadka haa idahana
idaha laba boqol neefka birmada halka ugu yar saddex afar hal waa jirtaa ilaa afar boqol waa gaara waa sida wax loo dhaqaalaysta waa dadka isu dhaqaalmana mogto hal waxaa waaye waa wuxuu ka dilayaa cunaduu ka dilaya halna waxaa waa dhaqaalka u badihaa marka eriga saasba waa shaqadiisa erka muraadka waxaa waaye waa waa waa erigan eridoy waaye waxaa loo yaqaanaa hilibkiisana waa sida wuxuu soo cartamaya jecebta eriga cun camal soo cartama hilibkiisa macaan waaye marka waaba waaba la jecel yahay waddanka iyo xoolaha joogo dadka joogo amba xoolaha joogo dadka waa ka dugan yihiin biyacadda biyacadda waxaa waaye barwaaqo sooran waaye markii wuu ka baxayey xilligii hore u ahaa jirisaan waxaan joognaa suuqa biyacaddan joognaa haa suuqa biyacadda aaduu u fiican yahay waa camiran yahay dadka safarka ilaa jowhar ilaa mahaday ilaa xamalay ay uga yimaadeen dadka oo beec mushtarka inti caadley iyo califool dheere intay u xagaysana waa looga soo safraa aad iyo aad u camiran yahay alxamdulilah laxdan haye maxaan ka dhigahay waa socdaa waa socdaa beec ka dhig haye korad aadde
suuqa lagu iibiyo xoolaha nool waa halbowlaha keliya ee dhaqaajinaya ganacsiga toddobaadka xoolaha ugu badan ee halkan lagu kala iibsadana waxaa loo kala safriyaa degmooyinka jowhar ilaa afgooye qaar ayaana u sii gudba dhanka magaalada muqdisho ganacsiga xoolaha nool wuxuu weli ka mid yahay lafdhabarta dhaqaalaha ee bulshada halkan ku nool iyo guud ahaan gobolka shabeellada dhexe laakiin suuqa kuma eka midka xoolaha lagu iibiyo dukaamada iyo goobaha furan waxaa laga helaa agab kasta oo dadku ay u baahan yihiin qudaarta noocyadooda kala duwan iyo dalagyada beeraha ee xilligan cusub waxaa sidoo kale suuqan lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan maacuunta alaabaha guryaha lagu dhiso kabo iyo badeecooyin kale oo dabooli kara baahida bulshada waxaan joogaa degmada oo biicaddaan joogaa farsamada shaqada waxa waaye moobeelada waa sameeyaa oo yar ha naqdaano oo qooshaashadda kuwa yeerarka soolarka saacadda ayo nuuc waxba oo elektroniya lagu imaado waa farsamayna hadduu la yidhahdo shaqadeeda maanta waa ilaahay kuma samadiida waa shaqadeeda waa shidanta maanta waa maanta oo suuqa oo jumcada aa kuwa yar kolkaata adiga laba doolare bar saddex doolar afar doolar shan doolar hal doolar nus doolar waxba adiga shaqadeeda wax sii waa maya waxaan dhaaf ma laha waa waa adig nolol maalmalkiiga ka raxdista adiga
degmada biyacaddo saaka waxaan lahaa cabitaan leh waxaa soo boqotay idaacadda indunus waxaan shiidaa cambo waxaan shiidaa qumbo waxaan shiidaa babaay furlaato ayu nuuc biyacaddan joognaa ku soo dhowaada maantoo kaleo jimcaha waxaa waa shaqada maasha allah waa birig birigeyna waayaba haa waa ugu shidanta galaaska cabitaanada oo gaarka ah galaaska meeqa ka daan galaaski nus doolar waaye waxa dhan isku mid waaye cabitaan fadhiyo waa cabitaan fadhiyo waaye waa kaa hubaa hadda waana calaxalna agtiisa noogu maakartiin biyacaddo maasha allah ganacsiga magaaladan laguma fahmi karo iyadoo aan la fahmin dhulka ku hareeraysan sababtoo ah waxaa suuqa soo gala inta badan waxa uu ka yimaadaa beeraha iyo miyiga biyacadda waxay ku taal deegaan ay dadka intiisa badan ku tiirsan yihiin beerashada iyo dhaqashada xoolaha mid ka mid a waxyaabaha gaarka u ah biyacadde waa caradeeda deegaankanna waxaa ku kulma saddex nooc oo carro ah carro cad carro guduudan iyo carro madow oo dhoobo ah kala duwanaanshaha dabiiciga ah wuxuu siiyey deegaanka fursado kala duwan oo dhinaca wax soo saarka ah carrada qaarkeed waxay ku fiican tahay beerashada meelo kalena waxay ku habboon yihiin daaqsinka xoolaha waxay sidoo kale ka tarjumaysaa hodantinimada deegaankan uu leeyahay saddex lugoodaa soo gasho saddex lugood haa lug madow carra madoobay ka timaad lugtaadu waa madowda de carra madow ka timaad lug madow lug cad oo ka timaada buur lugtaadu waa cadda dabuur ka timaad bacaadku saaranta lug gaduudan waa mahaanaad joogto lugtaadu ma guduudno horta saddexdaas lugaa soo gashay kuna ganacsata ilaahay maad lama aragtayaa waxeeran la timaad wixii la waayay biyacdaa laga soo jir waxaan ka soo dhammaannay suuqii xoolaha iyo ka sheekaynta qayb yar oo ka mida taariikhdii degmada hagaag dhegaystayaal waxaan maraynaa bartamaha magaalada biyacadde markanna waa xilligii quraacda waa barqadheer nasiib wanaag booqashadaynan aan ku nimid degmada biyacadde iyo waxaa kulmay maqaayad cusub oo degmada laga hirgelinayo maqaayaddaas ayaan tegi doonaa wax cunto ah maqaayadda laguma hayo keliya waxaa lagu qalaa idaha weliba kuwa waaweyn ee jabsaday ee daawada ah maqaayaddaas ayaan booqan doonaa waxaan la kulmaynaa qaar ka mid a dadka halkaasi ku sugan oo aad u qiimeeya hilibka idaha soo fadhiisna kani waa hanahayga daahine waa geedkan waa daawe maxaad dalbanaysaa waxaan dalbanaa hilib daawo ah oo moogtahay awood fara badan laga helaayo iyo mid jireedbe iyo mid caafimaadoo kaleo fara badan marka iyadaasaan u fadhiyaa warhaygu dilina biyacaddaan joognaa maqaayad waa cusub tahay waa beriga insha allahu marka warhaygu dilina horta aan cuno markaan cuno kadib i warayso
haddaanba dalbado waa arkaysaa waxaa xustayda yaalla suufka aad u meldo maasha allah tabaaraka allahu maqaayadda waxaan leenahay ilaahay maqaayad barakaysana ka dhigo waa cusubta haddaa ugu horeysa maantaa la furay waxaa weeye marka dadkana waxaan leenahay maaragtay ha laga faa'iidaysto ha la soo galo maqaayadda waa maqaayadda maaragtay ma ahan magac maqaayad ma ahan waa maqaayad alaabkeeda suufkan hadda ay taa waa laga baxshay saddex boqoliyo toddobaatana laga baxshay leer nafka nafka meesha lagu qala saddex boqoliyo toddobaatan dolar naf laga baxshay waa dareemi kartaa wan qaalmed waana kii la dhihi jira waa daawo la cuna ma ahan hilib la cuna daawo la cunaya meesha
maqaayadda barwaaqan joogaa beriga oo yowmul jumca e maqaayadda maasha allaahu hilib aa lagu qalaa shay kale laguma sameeyo raashin iyoe hilibka jabsaday oo fiicana loo yimaadaa hilibka idaha waa mudaawaadka oo ugu fiican waayaba insha allahu dad badanaa ku caafimaadaba hadda hilibke waa fareesh beriga haddaad ku qoraacato caawa xataa raashin u baahnid waa faraxsanaya walaxaan arki jiraan haystaa waxaan haystaa hilib aan u baahnayna in badan oo daawo ku dheehantaa wax badan ku dheehan yihiin degmadayna daawooyinka laga hela maxaa ii sheegi kartaa wax badanaa laga helaa xanuunya badanuu daawo u yahay marka waa in badanaan sugayna ilaahay ma hadda iskale hadda noo dareemi laakiin hadda waa hoos yaallo ma jirtido waa ku faraxsana inuu saa noo hoos yaallo waa ku qanacsanna maqaayad fiicanaan joognaa hilibaa lagu karshaa hilibka iriga idaha jabsaday oo mindaawaadka sidiisu aad u fiican yahay u taya badan yahay igfishinka keliya xanuunka wax walbaba ugu fiican yahay lagu daaweeyo markee waa ku qanacsannaa maqaadan waa loo baahnay maqaad nuuceedana biled weli hore looma samayn hadda maqaadan barwaaqa loo baxshay waa maqaad hadda cosayda hilibka idaha ee jabsaday ee aadna u xiisayno oo daawadiisana la faanshay sidii fishinka dhilmayada cagaashuuga idahan waa jubla u rooyinaa la yidhi waa dijawsan tahaba marka haddii leerka raalli noqdo aadan u necmaysannahay hilibka niman darsano biyadmiyurta qwa jira aadi jirna birir waxaa la yidhi degmadeenna waana dhuqa samaysana hilibka waana lanoo sameeyey haddaa cunnay weli gacmo ma dhaqanin saacaan cunna saaciisana qaajoomayna haddaa wax rasho u baahamaysid marka waxaa waaye aad u nacmaysanna iduhu waa muhiim idahan waxaa sidoo dhanba waxaa inta wadanka Soomaaliya loo cuno idaha u dawo badan una nafaqo badan Aad iyo aad.
dad dhacay dad jabay dadka ilaahay ummadan duqoobay oo hadda dalku yaraaday kulli idaha haday cunaan wala dareemaya ahi waana waan waan dijabsanaa ma insha Allah taala waxay daawo yihiin cudurro kala duwan sida ekfashinkaa lagu daaweeyaa feer xanuunkaa lagu daaweeyaa la- lafa xanuunkaa lagu daaweeyaa een, sokortaa lagu daaweeyaa een, xo- taranka ragga iyo dumarkaa lagu daaweeyaa wax badanay daawo u yihiin habeenkii markii ay gaarto biya cadde waxay yeelataa muuqaal kale leerarka waaweyn ee ku shaqeeya tamarta cadceedda ayaa iftiimiya waddooyinka magaalada nalalkaasi waxay sii dheereeyaan dhaqdhaqaaqa ganacsigooda waxay ammaan iyo bilic u kordhiyaan magaalada horumarka ka jira degmada waxay astaan u tahay isbeddelka ay biya cadde soo martay laga soo bilaabo ceelkii biyaha laga helay ilaa magaalo iftiin leh magaalada sidoo kale waxay leedahay fiyaalo waasic ah iyo dhismayaal cusub oo sannadba sannadka ka dambeeya sii kordhaya maalgashi cusub ganacsiyo cusub iyo qoysas cusub oo dooranaya inay halkan ku dhisaan noloshooda waa calaamad muujinaysa in biya cadde aysan ku noolayn oo keliya taariikhdeeda balse ay indhaha ku hayso mustaqbalkeeda maanta biya cadde waa magaalo leh suuq isku keena kumanaan qof waa magaalo ku tiirsan dhulbeereedka iyo xoolaha waa magaalo ay ka furan yihiin dugsiyo lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna nooleeyo maskaxda jiilka cusub waa magaalo uu ku yaal masjidka ugu weyn ee gobolka marka loo eego halka lagu tukado waana magaalo habeenkii ku iftiimta tamarta cadceedda laakiin waxaa ka weyn dhammaan dhismayaasha iyo suuqyada waa dadka dadkii biyaha ka dhigay bilow nololeed dadkii dagaalada ka dhigay cashar la qaato dadkii rajada ka dhigay jidka horumarka biya cadde waa xasuus taariikheed waana xarun ganacsi waxay ku hoos jirtaa ku dhaqanka shareecada islaamka muddo sannad iyo dhowr bilood laga joogana waxaa laga xoreeyey cadowgii duulaanka ahaa ee buqno goonayay horumarka ay tiigsanayaan bulshada halkan ku nool waa magaalo qoraysa bogog cusub oo ka mid noqonaya taariikhda so aad baad u mahadsantahay walaalka faysal walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu